haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cismaan ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa khudbad ka dhagaystay ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ee james swon iyo ergeyga midooda africa francesco madiera kuwaasoo ka hadlay horumarka laga sameeyey ansixinta sharciga doorashooyinka howlgalladii ciidanka ee shabeellaha hoose iyo qabsashada magaalada janaale xubnaha golaha ammaanka oo markaa kadib mid mid u hadlay ayaa soo dhoweeyey horumaradaas dhinaca kale waxa ay golaha ammaanka ee ugu baaqeen madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada inay wada hadlaan islamar ahaantaasina ay khilaafkooda dhammeeyaan wakiilka gaarka ahi ee qaramada midoobey ee soomaaliya james won oo arrimahani ka hadlaya ayaa sheegay
loolan dimuquraadi ah oo wax ku ool ah wuxuu u baahan yahay jawi suurtogelinaya ilaalinta xorriyadda hadalka isu imaatinka iyo is-abaabulka waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay hubiyaan in arrimahan ay si buuxda u ixtiraamaan gaar ahaan inta lagu guda jiro sanadkan muhiimka ah ee doorashada
kaasi waxa uu ahaa wakiilka gaarka iyo qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james won oo toddobaadkan golaha maanka ee qaramada midoobey warbixin arrimaha soomaaliya ku saabsan siinayay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa somalilan ayaa toddobaadkan waxay u dabaaldegtay sagaallabaatan sana guuradii kasoo wareegtay markii ay somalilan ku dhawaaqday in soomaaliya inteeda kale ay ka gooday waxaana madaxweynaha somalilan uu mar kale ka hadlay mowqifka somalilan ee ku aadan wadahadallada dowladda federaalka ee soomaaliya casrigan aynu maanta joogno ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooba waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhammeeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada in indhaha laga lariyo ma ah haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa kowka oo shardiga horta in la aqoonsay inay yihiin laba dal oo kalada waxbana wada hadlayo waxba ka dhegaysan mayno talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda soomaali way dal waxa weyaan dagaal ka dhex taagan yahay soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay la dhex galo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo toddobaadkan ka hadlay sagaallabaatan sana guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqdeen soomaaliya inteeda kale ka gooday ayuu kaasi ahaa maxkamadda garsoorka caalamiga ee i c j ayaa dib u dhigtay dacwaddii badda ee u dhexaysay kenya iyo soomaaliya oo qorshaheedu u ahaa in la qabto bisha juun ee soo socota taas oo noqonaysa in markii saddexaad dib loo dhigo mas-uul kiiskan la socday ayaa v o a u sheegay in dacwaddan haatan la qaadi doono shan iyo tobanka ilaa iyo sagaaliyo tobanka maaj ee sanadka laba kun kow iyo labaatan kenya ayaa dalbatay codsigan cusub bishii hore iyadoo sabab uga dhigtay cudurka covid sagaal iyo toban ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar oo ka hadlaya go-aanka ka soo baxay maxkamadda i c j ayaa caddayn dowladda soomaaliya mar walba ay doonayso in dacwadda la dhagaysto xilligii loo qorsheeyey ee ahayd horraanta bisha soo socota hase yeeshee dowladdu ay ku qasban tahay inay u hoggaansanto go-aanka dibudhigista ee ka soo baxay maxkamadda qarax ismiidaamin oo toddobaadkan ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxaa ku geeriyaday shan qof oo uu ku jiro gudoomiyihii gobolka mudug ee puntland sida ay saraakiil v o eda u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta magaalada gaalkacyo ayaa v o a u xaqiijiyeen qaraxaasi uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka mudug ee dhinaca puntland axmed muuse nuur walaalkiisa iyo laba ka tirsan ilaaladiisa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa weerarkaasi xambaariyey waxaana uu sheegay in puntland ay qaadi doonto tallaabo ay ku beegsanayso kooxda al-shabaab oo mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay aynu kusoo laabna dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybta hore ee barnaamijkaba aad ku dhegaysanayseen toddobaadkan golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa warbixin soomaaliya ku saabsan ka dhagaystay ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya james won james won ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya waxaa sidoo kale james won uu sheegay in uu soo dhoweynayo wadahadallada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo somalilan mucaaradka ayaa waayadanba ku celcelinayay in doorashada wakhtigeeda lagu qabto haddaba suuragal ma tahay wakhtiga harsan ee hadda dowladda federaalka ee soomaaliya u haray in doorashada ay ku qabanqaabiso in lagu qabto doorashada wakhtigeeda loogu talagalay walaacaas oo sidoo kale dad kale ay qabaan ayaa waxaanu ka waraysanaynaa arrimahan iyo qodobo kale maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaana ugu horreyn aan weydiiyey sida uu arko hadalka james swon ka soo baxay dhowaantan runtii hadalka james waxaad malaysaa in uu kusoo aadinayo wakhtiga ee gabangabada dowladda soomaaliya ay haysato waxaad moodaa in yani adduunka iyo daneeyaasha soomaaliya uu hadda tusayo inuu jiro dareen yacni ee ku aadan doorashada qabsoomideeda midaasaa marka waxay keenaysaa marka hadalkiisa loo macneyn karaa ama lagu macneyn karaa inuu yahay yani in dowladda soomaaliya hadda lagu adkeynayo ama lagu dhiirigelinayo in doorashada waqtigeeda uusan waqti aysan ku darsanin oo sida soomaalida ay horey doorashada u qabsan jirtay ama maaragtay isku dooran jirtay oo qolo walba qolada kale ugu wareejin jirtay ay qabato marka hadalka macnihiisa guud james xogayaha qaramada midoobe soomaaliya u fadhiya waa intaas waana midaas waxaa moodaa inuu hadda asaga rabo inay maaragtay meeridhal noqoto waxaana laga dareemi karaa hadalkiis yani inuu jiro dareen ku aadan yani dhinaca xagga doorashada iyo habka iyo qaabka iyo qabsoomideeda labadaba marka maxamed makula tahay in doorashadan xilligeeda ku qabsoomi doonto dabcan waxaa malaysaa in marba marka dambeyso xiliyaba xilliga ka dambeeya in qoloba qolada ka dambeysa ay yani doorashada ku kala wareegayeen shariif xasan buu ku wareejiyey xasanna farmaajo ku wareejiyey waxa keliya hadda soomaalida ay dhexashana waxaa kamid a in yani qolo walba markuu waqtigeeda dhamaado in inta doorasho la qabto qoladii laga guuleysta loola shaqeeya dalkan uu sidaas ku socdo dabcan doorasha way dhacaysaa laakiin waxa su-aasha meesha taalaa waxay tahay nuuca ay doorashada noqonayso iyo ma noqonaysaa doorasho ay ku qanacsan yihiin dhammaan yani mucaaradka soomaaliya mase waxay noqonaysaa mid ayagoo dhaliilsan maaragtay la qabto oo qalad badan iyo dhibaato ka imaato marka waa midaas midda keliya laakiin doorasha way dhacaysaa waqtigeeda inay ku dhacdana waa la rajeynaya aad baad umaadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nuurre maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti ugu ahaa gudahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaasaynu kusoo gabgabaynaya tani kulan dambe nabadgeliya